madaxweynaha dalkan maraykanka jo biden ayaa waxaa khamiistii aqalka cad uu ku martigeliyey madaxda dalalka filibiin iyo jaban kulanka saddexda mas-uul ayaa la sheegay inuu ahaa fariin loo dirayay dowladda shiinaha gaar ahaana habdhaqankeeda badda koonfureed ee shiinaha warbixin v o eda ay arrintaasi ka qortay waxaa soo jeedinaysaa zahre ciidla nuur kulankan uu madaxweynaha maraykanka joe biden uu aqalka cad ku qaabilay ra-iisul wasaaraha dalka jabaan fumiya kashida iyo madaxweynaha filibiin ferdinand marcos junior ayay ujeedadiisu ahayd inuu shiinaha u diro fariin cad oo ah inay dowladda jina joojiso habdhaqanka gardarada ah ee ay ka wado badda dhinaca koonfurta jina madaxweyne biden oo kulankaasi saddex geesoodkaa ka hadlayay ayaa yidhi ballanqaadyada difaaca maraykanka ee jabaan iyo filibiin waa kuwo bir ah amaba aan la loodin karin muddooyinkan dambe waxaa sare u kacday xiisad u dhaxaysa xukuumadaha maniila iyo beijing toddobaadyadii lasoo dhaafay maraakiibta ilaalada xeebaha shiinuhu waxay qaadeen tallaabooyin kicin amaba daandaansi u muuqda si ay u horjoogsadaan howlgallada dib u celinta askarta filibiin ee fadhigoodu yahay saldhigga loo yaqaano thomas show madaxweynaha filibiin oo isaguna shirka ka hadlay ayaa yidhi inaynu wajahno caqabadaha adag ee wakhtigani waxay u baahan tahay dadaallo wada jir ah oo dhan walba ah oo dhan looga soo wada jeesto ujeeddada guud iyo go-aan qaadasho aan leexleexad lahayn oo ku aadan nidaamka caalamiga ah ee ku salaysan xeerarka iyo qawaaniinta dunida madaxweyne marcos oo khudbadiisa ku salaysnayd erayo diblomaasiyadeed oo inta badan uu la beegsanayay beijing ra-iisul wasaaraha jabaan master kishinda ayaa isaguna yidhi iskaashi dhinacyo badan leh oo u dhexeeya xulufada iyo dalalka kale ee ay isku fikirka yihiin waa lama huraan haddii aynu doonayno in aynu sii wadno xorriyadda oo aynu xoojinno kala dambeyn caalamiya iyo ixtiraamka sharciyada caga juglaynta shiinaha ayaa qarka u saaran inay kicin hor leh ka abuurto gobolkaasi madaxweyne biden wuxuu hoosta ka xariiqay sida ay maraykanka uga go-an tahay hirgelinta heshiiskani waxaanuu yidhi weerar kasta oo lagu soo qaado diyaaradaha maraakiibta ama ciidamada filibiin ee ku sugan badda koonfurta china waxay keeni doontaa inay si deg dega u howlgalaan qodobada heshiiskan isdifaacu hogaamiyeyaasha saddexdan waddan ayaa ku dhawaaqay tallaabooyin cusub oo ay ku jiraan difaaca badda oo ay weheliyaan maalgashiga mashaariicda kaabayaasha ee dalka filibiin iyo iskaashiga dalalka gargaarka bini-aadaminimo ee caalamiga bixiya waa markii labaad ee madaxweynaha dalkaasi filibiin master marcos uu socdaal ku yimaado aqalka cad ee maraykanka socdaalkiisii hore wuxuu ahaa bishii may ee sanadkii hore waxaana loo arkaa inuu aada ugu dhow yahay xukuumadda washington marka loo eego madaxweynihii isaga ka horreeyey rodrigo duterte